bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada ardayda wax ka dhigtay iskuulka axmed gurey oo aan ku booqanay iskuulkooda ayaa waxa ay iiga sheekeeyeen sida ay tahay waxbarashadooda qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigtay iskuulka axmed gurey ayaa waxay idaacaddu ama uga warbixiyeen sida ay wax uga bartaan iskuulka magacii waa iqraa cali cabdiqaadir galaashanaad maya hor maasha allah wax dhibaato ma jiraan hal sac iyo bar lix sac tarbiyo carabi ingiliish iyo xisaab iyo af soomaali iyo technology intaas waa iyo cilmi bulshada mar dhow leelgeykan saddex bil lee dhiginoyaa xaliimo axmed xasan maasha allah waxbarashaday fiican tahay si wanaagsan oon ku qanacsannahay hal saaci bar may maasha allah waxbarashada maclimiinta inta waa isku fiicannahay maadooyinka qaadano waa ingiliish mathematic xisaab synis cilmiga bulshada tarbiyo carabi technology sideed maadey ka kooban yihiin waxaa soo galay ka galaaska afraada ahaa galaaska afraada haddana shanaatan ahay iskuul horaan kasoo bax magaalada golaas one ilaa four soo dhiganaya xanuunka saameyn munu yeeshela iskuulka waa la xiray laakiin hadda waxbarashadeena si wanaagsan ay noogu socotaa cashiradaas waa la akhrin jiray inkastoo marka iskuulka la xiraya buugtaa ay gabaabsi ahaayeen ay dhammaadeen intii dhaharsanaydna xaafadahan kusoo akhrinay wax saameyn u yeeshay malaan hora uga baaraandegay gurigaa si fiican ugu akhriyay kaalin fiican waan ka galay exaamka hadda la qaadaya waxaan oran lahaa hadee waqti haddii waqti ku filan ay haayaan inay waxbarasho ay imaadaan goobaha waxbarashada sababta oo waxbarashadooda anfacayso bir haddee maanta wax bartaan magacayga caashe cabdulaahi cabdi fasal waxaan dhigtaa fasalka shanaad waxaan soo gal labada kun toban iyo sagaashan maasha allah iskuulka aada aan u faraxsan wuu noo fiican maasha allah waxbarashadu waxay faa-iidada leedahay qofka aan waxbaran oo guriga wuu ka fiican yahay qofka waxbartay inay waxbarashada kusoo kusoo biiraan ayaan jeclaan lahaa galaas five koowaada kasoo bilaabay ilaa galaaska shanaad waa dhigana faraq weyn oo u dhexeey hadda waxbarashadeeda heer heer sare ay marays ilaa heer jaamacade si wanaagsanee macalimiinta wax noo bara oo waxbarashadu waa sheega oo adduunka ugu qaalisan magaceyga waa zakiya ibraahim cali waxbarashadu waa ku fiicannahay alxamdulilah hal saaxiiba baraa soo galaa lix saaca ka baxnaa wuli fiican iyo macalimiinta si fiican wax noo baraa kana waa ku qanacsannahay hadhowta haddaa wax baratid maray ku anfici doontaa waxbarashada waxa uu baaqayaa in ay waxbarashadu tahay dadka markay weynaadaan wax u tari doonto
si kastaba haatee waxbarashada ayaa furaha nolosha iyadoo haatan magaalada kismaayo ay u muuqataa kuwo markaasi ay fahmeen bulshada muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyadoo ardayda wax ka dhigtay iskuulka axmed gurey ay qeybaha kala duwan ay bulshada ku baaqeen inay booqdaan goobaha waxbarashada